بsm الlh الرحmn الرaحيم alحamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam أbu cbdالرحmn النsائي رaximh اllah taعalى babu dabxi الضaxyةi qabla الإmaam udxiyada gowricitaankeeda imaamka ka hor yani imaamka intuunan gowricin in la gowraco imaamka marka hadduu musallaha ku gowracayo meesha ciidda lagu tukanayo in isaga laga dambeeyo oo marku gowraco kadib la gowracdo ayaa fiican haddii laakiin uunan musallaha ku gowracaynin salaada marka la tukado oo lala tukado imaamka kabacdi la laabto ayuu qof walba udxiyadiisa u gowracayaa markaas haddii qofku uunan salaada dukanaynin ciiddana ama meel baadiyo aba ou joogo oo uu udxiyo rabo inuu samaystana isaga markaas qadarka wuxuu fiirsanayaa un uu isdhihi karo salaadii ciidda waa la tukaday markii uu isdhaho oo qoraxdu qadra rumxin ay cirka kasoo kor noqoto waran intii la eg ayuu iska gowracayaa sidaas waay marka axkaamta baabkan wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can ibni abi zaa'idata qaala akhbaranaa abi waa zakariya bnu abi zaa'ida ibn abi zaa'idana waa yaxya bnu zakariya bni abi zaa'ida can firaasin can caamirin wahuwa shacbiy can ilbaraa'i bni caazibin xaa وأخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء فذكر أحدهما midkood wuxuu sheegay mا lم يذkر الآخر kan kale waxuunan sheegin marka labadu waxay tahay فراas iyo dاود بن أبي hind labadooda wuxuu sheegay ka kale waxa uunan sheegin isku lفdi yacni ma aha waa isku macno laakiin waxa ay warinayaan sidaas waay qaala wuxuu yidhi qaama rasuulu llahi sala ll ly slama yowma aladxaa nebiga maalin adxa ayuu kacay faqaala wuxuu yidhi man wajaha qiblatanaa qofkii wejigiisa qibladeenna ujeedi u jeediyo ay man wajaha wajhahu qiblatanaa yacnii qofkii wejigiisa qibladeenna u jeediyo wasallaa salaatanaa salaadeenna tukado wanasaka nusukanaa gowraceennana gowraco falaa yadbax younan gowracin xataa yusalliya ilaa uu ka tukado yani xataa yusalliya waa salaata alciid salaada ciidda ilaa uu ka dukado younan gowracin nahyi baa marka meeshaas ku jiro nahyigaana waxaa laga qaadanayaa inuusan bannaanayn qabla salaah in la gowraco fa qaama khaali abtigay ayaa istaagay abuuburdatu bnu niyaar fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah inii cajaltu waan degdegay waan la degdegay nusukii gowracayga liucima ahlii reerkayga si aan u quudiyo wa ahla daari iyo qoyskayga xaafadda dadka igula nool ow ahlii aniga ehelkayga saan u quudiyo iyo wajiiraanii deriskayga faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi acid dabxan aakhara gowrac kale ku celi kii hore marka udxiyo ahaan uma dhicin qaala fa ina cindii canaaqa labanin agteyda waxaa ah canaaqa labanin ri yacni markaa yacni caano u saaxiib ah ayb canaaqa labanin ayb hiya axabu ilaya aniga agteyda loo jacayl badan yahay min shaatay laxmin laba riyood oo hilib ahaan loo qasho laga jecel yahay yacni mid yar oo waxaa ii joogta laba laga jecel yahay qaala adbaxha gowrac ayuu yidhi fa inahaa khayru nasiikatika nasiikatayka labadaada aada go labadaada gowrac midda ugu khayrka badan iyada waaye yani middan dambe maadaama waqtigii udxiyada ay ku dhacday ta kale iyadaa ka fiican walaa yaqdii jadacatun jadaca ma gudaayo can axadin axad kama gudayso bacdaka adiga gadaashaana middan hadda aada gowracaysid ood qalayso dambe maadaama ay hal sano jir ay tahay iyadu wuxuu leeyahay wax dambe kaa gudi maysa cid dambe kama gudayso adi unbay kaa gude meeshaasaa marka laga qaatay dhowr mas'alo oo waxaa laga qaatay ana dabxa yakuunu bacda salaa gowracu inuu salaada kadib ahaanayo waxaa kaloo laga qaatay neefka ariga inuu cid ku filan yahay udxiyo ugu filan yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa jadacada ari cadka ah inaynan gudaynin maadaama la yidhi ninkaas keliya u gudaysaa arigu marka waa inuu laba sano ou dhammaysto oo hani ou noqdo laba jir iyo wixii ka badan ayb wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa abulaxwas can mansuuri can shacbiy qaala man sallaa salaatanaa salaadeenna qofkii dukado wanasaka nusukanaa camalkeennana gowraceenna gowraco faqad asaaba nusuka nusugii qofkaasi waa asiibay oo gowrici markaa yacni waa asiibay waman nasaka qofkii gowraco qabla salaati salaada ka hor fa tilka taadaasi shaatu laxmin waa hilib ari ari hilibkiisu yani shaatu laxmin waxaa laga wadaa neef oo hilib ahaan layskaga qashay waa ee mid hadda cibaado iyo wax gudaayo ma aha faqaala abuu burdata abuu burda wuxuu yidhi yaa rasuula allah wallaahi laqad nasaktu waan gowracay qabla an akhruja ila salaati intaanan salaada usoo bixin wacaraftu waxaan gartay ana alyawma maanta yowmu aklin wa shurbin maalin cunid iyo cabid inay tahay maalin la cuno oo lacabo inay tahay fatacajaltu waan degdegay faakaltu waan cunay wa acamtu ahliina waa quudiyey iyo wajiiraanii deriskeyga faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi tilka taadaasi shaatu laxmin waa neef hilib loo qashay un qaala wuxuu yidhi fa ina cindii canaaqan waxar ayaa agteyda ah jadacatan oo jadaca ah khayrun ka fiican min shaatay laxmin oo aniga agteyda laba ari igala fiican fahal tajzii canii ma iga gudaysaa qaala nacan buu yidhi haa walan tajziya can axadin bacdaka adiga qof kaa dambeeyo oo gadaashaana ka gudi mayso wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadahanaa bnu culayata qaala xadahanaa ayubu can muxamedin waa ibnu siriin can anasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam yowma naxri wuxuu yidhi man kaana dabaxa qabla salaati falyacud falyucid ninkii salaada ka hor gowracay ha ku celiyo marka salaada ka hor in la gowraco lama ogolo bilitifaaq intaynan qoraxda soo bixin qofkii gowraco iyada udxiyadiisu ma jirto waqtigiiba lama gaarin qofkii laakiin qoraxda markay soo baxdo qadar marka imaamku salaaddii laga tuka karo oo kale intuu sugo qoraxdii baa soo baxday qadra salaatin wa khudbatayni ayuu sugay kadib uu gowracay alimaamu shaafici wuxuu leeyahy waa ka ansaxay waayo udxiyada dad aan salaada ciidda dukanaynin ba waa ka ansaxdaa oo waa waa sameeyaan haddii marka lagu xiro salaada un qofku ilaa ilaa inuu dukado haddii lagu xiri lagu xiro kuwaas kama aynan ansixi lahayn ayb ee meelo aan salaadii lagu oogeynin oo iska baadiye ana qofka jooga waa udxiyeysa karaa isagana ayb faqaama rajulun nin ayaa istaagay faqaala yaa rasuula allah hada yowmun waa maalin yushtahaa fiihi laxmu hilibka la jeclaysto fadakara wuxuu sheegay hanatan baahi xaajo min jiiraanihi deriskiisa xaggooda ayuu ka sheegay ka ana rasuula llahi sal l slama sadaqahu nebigu waaba isagoo rumeeyey ninkaa warkiisa yacnii dadkaas baa baahnaay waa u dedejiyey qaala cindii jadacatun ayuu yihi hiya axabu ilaya min shaatay laxmin ka khayr badan farahasa lahu waa u ruqseeyey falaa adrii ma ogi abalagat ruksatuhu ruqsadiisu inay gaartay man siwaahu isaga wixii ka soo haray am laa ruqsadu inay ninkaa ku gaar ahayd iyo in kale ma ogi uma nkafa'a nebigu waa gadoomay ilaa kabshayni laba wan ayuu u gadoomay xaggooda fadabaxahumaa waa gowracay wa bihi qaala ahbara marka xadiidkan ma ogi buu leeyahay inay ninkaa keliya ruqso u ahayd iyo in kale laakiin kii hore walan tajziya can axadin bacdaka ayaa daliil u ah wa bihi qaala ahbaranaa cubaydullahi bnu saciidin qaala xadaanaa yaxyaa can yaxyaa waa yaxya bnu saciidin alansaari midka dambe xaa waahbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxyaa can yaxya bni saciidin can bushayr bni yasaarin can abi burdata bni niyaarin anahu dabaxa qabla nabiy sal l l slam ayuu gowracay nebiga ka hor maxalushaahidka marka waa kan faamarahu nabiyu sal l slam nebigu wuxuu amray an yuciida inuu ku celiyo qabla alimaam uu gowracay inuu ku celiyaa la amray marka qabla alimaam inaan la gowracin haddii marka meel musalla ah musallihii uu imaamka ku gowracayo in isaga la fiirsado waa in la sugo ayb marka qaala wuxuu yidhi cindii canaaqun waxar ayaa agtayda ah jadacatun oo jadaca ah hal sano jir ah hiya axabu ilaya waa la iiga jacayl badan yahay agteeda min musinatayni laba musinna qaala idbaxhumaa gowrac ayuu yidhi fii xadiidi cubaydillaahi faqaala inii laa ajidu ma helaayo ilaa jadacatan ile laba xadiid waay xadiid cubaydillaahi iyo xadiidu camri bni caliy cubaydullaahi marka xadiidkiisa waxaa ku jirtay anuu jadaca maahane wax kale ma helayo fa amarahu an yadbaxa wuxuu amray inuu gowraco wa bihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can ilaswad bni qays can jundub bni sufyaan qaala daxaynaa maca rasuuli llahi sal l slam adxan nabiga maciisa ayaan udxiyo gowracnay daata yowmin maalin faida annaasu dadka waaba iyaga oo qad dabaxuu daxaayaahum dadkii waaba iyaga oo udxiyadooda gowracday qabla asalaati salaada ka hor midkaan marka salaaduu sheegay falama insarafa markuu salaaddii ka gadoomay ra-aahum nabiyu sal ll ly slam nebigaa arkay anahum dabaxuu qabla salaati inay gowraceen faqaala man dabaxa qabla salaati falyadbax makaanaha ukhraa salaada ka hor qofkii gowracay booskeeda mid kale ha gowraco meeshaan marka lafdigan falyadbax daahirkiisu wuxuu keenayaa hada lafdu adharu fi ictibaari ficli salaati min xadiid ilbara lafdigan ayaa in salaada ka hor yacni aan la samey karin kan ayaa uga cad xadiidka baraa ayb waayo waxaa la yidhi ninkii salaada ka hor gowracay hadda mid kale ha gowraco ayaa la amrayba inaan la gowrici karin kanaa ku cad aada ugu cad marka ayb marka maadaama ay marka midaas hore aynan markaas gudaynin ayb laakin ibnu daqiiq wuxuu yihi laakin in ajraynaahu calaa daahirihi haddaan daahirkiisa ku socodsiino iqtadaa wuxuu keenayaa annahu laa tajzi ludxiya udxiya inaynan gudaynin fii xaqi man lam yusali lciid laakiin qabla salaad mar haddii lagu xiray daahirka xadiidkan haddaan ku soconno waxaa laga qaadanaa in qof aan tukanin udxiyo inuunan gowra gowrici karin yani qof aan tukanin maxaan ka wadaa salaada ciidda qof aan dukanin udxiyo inuunan gowrici karin sidaasaa daahirkiisa ka dhalanayso ayb marka wuxuu leeyahay fi xaqi man lam yusali lciid fain dahaba ilayhi axadun fahuwa ascadu nnaasi bidaahiri اlxadiid haddii uu qof haddaba ku tegay sidaas uu jiro yacnii nin caalim oo ku tegay hadduu jiro qofka aan salaada ciidda dukanin udxiyo ma gowrici karo qof ku tegay haddii uu jiro oo min al a'ima ka mid ah xadiidkan isagaasaa ku habboonaa lahay laakiin lama ahaayo lama oga ayb wa ilaa haddii kale wuxuu leeyahay lawajaba alkhuruuju can daahirihi daahirkiisa in laga baxaa waajiba marka haddii marba dad aan salaadii dukanaynin ciidda ay udxiyo ku ansaxayso inay gowracan karaan daahirkiisa marka waa in laga leexdaa marka xadiidka daahirkiisa qariino taasaa noqonaysa taasuu marka uu ibnu daqiiq uu muujiyey isagana waman kaana lam yadbax qofkaan gowracin xataa sallaynaa ilaa aan tukanay falyadbax ha gowraco cala smi اllahi tacaala ay bismi illaahi ku gowraco qaala baabu ibaaxati اdabxi bilmarwati waana intaanan baabkan gelin xadiid marka musnad axmed ku jiro ayaa isagana jiro min dariiqi yaziid bn اlbara can abiihi wuxuu yihi nabiga sal ll slam inama adabxu bacda asalaa kaas marka xasri baa ku jiro inama adabxu gowrucu bacda salaati unbau ahaaday salaada kadib maxaa laga qaadanaa marka qabla salaad inuu gowrac jirinbo kaas marka aada u cadyahay ayb waqtiga shaaficiyada marka awal waqti ludxiya waxay iyaga ku tageen intii qoraxda markay soo baxdo intii salaad laga dukado khudbo laga aqriyo kadib waa la gowracan karaa ilaa waqtigou ku egyahay tobanka oo dhan koo iyo tobanka laba-iyo tobanka waa laysku waafaqsan yahay saddex iyo tobanka khilaaf baa ku jiro waraajixu iyada lafteeda ilaa ay maalinta saddexi tobnaad qoraxda intaynan dhicin waa la gowrici karaa udxiyada mar haddii maalinta saddexi tobnaad qoraxda ay dhacdo waa la dhaafay waqtigeeda biswa qaala baabu ibaaxati dabxi bilmarwati dhagax in wax lagu gowraco banaanaanshadeeda caddayntiisa yacani dhagax af leh oo markaa xididada jaraayo in wax lagu gowracan karo bir keliya qasab ma aha ama macdan ayb wbihi qaala akbaranaa mxamed bn اlmusanى qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala xadaanaa daawuudu can caamirin can moxamed bni safwaana anahu asaaba arnabayni laba bakayla ayuu soo helay walam yajid xadiidatan bir ma helin yadbaxuhumaa bihi ou ku gowraco fadakaahumaa bimarwatin dhagax ayuu ku gowracay af badan faata nabiya sal l slam nabiguu u yimid faqaala yaa rasuula allah inii stadtu waan ugaarsaday arnabayni laba bakayle falam ajid xadiidatan bir ma aanan helin udakiihimaa bihi aan ku gowraco fadakaytuhumaa bimarwatin baan ku gowracay afa aakulu ma cunayaa qaala kul cun waa soo marna xadiidka wbihi qaala akbaranaa moxamed bnu bashaar can moxamed bni jacfari qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa xaadir bnu lmuhaajiri اlbaahiliy wahuwa abu ciisa albaahiliyu maqbuulu qaala samictu sulaymaana bna yasaarin yuxadisu can zayd bni haabit ana di'ban yey ayaa nayaba wuxuu micigeliyey fii shaatin ri fadabaxuuhaa way gowraceen marka bilmarwati ayay ku gowraceen farahasa nabiyu sal ll ly slama fii akliha nabiga cunisteeda waa rugseeyey marka ayb wamaa akala sabcu maxaa la yidhi wamaa akala sabcu ilaa maa dakaytum wixii marka uu dugaagu wax uu cuno laakiin naf ay ku jirto haddaad biraysaan oo aada gowracdaan waa waa cuni kartaan laakiin haddou nafta ka qaado ama iyadoo naf macnale ku jirinoo xarakatu madbuux uu iska iska jar jarcinayo markaasoo kale waa neef iska baktiyey baa lagu xisaaba dhagaxaas marka in wax lagu gowrici karo dhagaxa marka maahan in lagu daqraayo ama lagu dhufanaaye dhagaxa afuu leeyahay afkaas ayaa marka lagu gowracaya wa bihi qaala akhbaranaa moxamed ibnu bashaar can moxamed ibni jacfar ayb marka xadiidka marka macnahaasaa ku jirta qaala baabu ibaaxati dabxi bilcuud gowrici banaanaanshadiisa caddaynteediibuu u baab yahay bilcuudi qori in wax lagu gowraco alcuud marka waa qori qori inta lasoo jabsado isagana af leh oo faliirkiisu uu adag yahayoo neefkan marka xididada ka jarayo halbowlayaalka wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa wa ismaaciil bnu mascuudi can khalidin khalid bn اlxaari can shucbata can simakin qaala samictu muraya bna qaطariy huwa alkuufiyu maqbuul xadiidkii hore marka xaadir ibni muhaajir ayaa ku jiray majhuul waayo bacd اla'ma saasay dheheen isagana la gooni noqday marka dacfi baa ku jira qaala samictu muraya bna qaطariy can cadiy bni xaatimin qaala qultu yaa rasuula allah inii ursilu kalbii eygeygan diraa faaahudu sayda faaahudu sayda ugaarkan qabana falaa ajidu ma helaayo maa udakiihi bihi waxaan ku gowraco faadbaxuhu bilmarwati dhagax ma ku gowracayaa wa bilcasaa'i ul qaala wuxuu yidhi nabiga anhiri dama dhiigga shub bimaa shita waxaad doonto ku shub dhiiga yani waxaa lagaa raba waxay tahay neefkan halbowlihiisa intaad goyso aada dhiigga ka daadiso bis wadkur isma allahi caza wajala ilaahay magaciisana xus laakiin hadhow waxaa la reebi doonaa lafta iyo il iyo ciddada labadaas lama ogolo wixii kale waa la ogolyahy wabihi qaala akbaranii moxamed bnu macmarin qaala xadaanaa xabaan bnu hilaalin qaala xadaanaa jariir bnu xaasim qaala xadaanaa ayubu can zayd bni aslam ayb falaqiitu zayda bna aslam jariir bnu xaasim ayaa dhahaya marka zayd baan la kulmay faxadaanii marka marna waasito markii dambena sheekii ninkii waasitada oo wax uga warinayay ayuuba la kulmay faxadaanii can acطaaءi bni yasaar can abi saciidin اlkhudriy qaala kanat lirajuli min alansaari naaqatun nin ansaarta ka mida hal ayuu lahaa tarcaa daaqayso fii qibali uxud dhankaa uxud fa curida lahaa waa loo banbaxay baali waxbaa u banbaxeen fanaxarahaa waa gowracay biwatadin qori ayuu ku gowracay tiir yani tiirkii ama qorigii dabcan intou jabsaday ayuu faliir xoog badan buu marka uu uga dhigay middi ka dhigtay faqultu lizaydin zayd baa waxaan ku idhi watadun min khashab qori oo alwaax ahaa ow xadiidin masabir qaala laa bal khashabun alwaax faata nabiya sal l slam nabigu u yimid fasa'alahu faamarahu biaklihaa cunisteedu amray nabiga sal l qaala baabu nahyi can dabxi bidufri iska reebidda layska reebay ciddo in wax lagu gowraco wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna can camri bni saciidi can abiihi can cabaayata bni rifaacata can raafic bni khadiij ana rasuula llahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabiga maa anhara dama wixii dhiiga daadiyo shubo wadukira smullaahi calayhi ilaahay magaciisana lagu xuso wadukira smullaahi ilaahay magaciisana la sheego fakul cun ilaa bisinin ilig maahane ow dufrin ama ciddi ma ahane marka ciddidii waa layska reebay xigmadda maxay tahay muddal xabasha xabashada midideeda marka xabashada sidee ugu gooay ay ciddida wax ugu gowracaan neefka waa ceejinayaan siday ceega ugu haayaanoo ciddidooda uga dhex dusinayaan ayuu iska dhimanaan kaas marka waa la diiday oo tashabuh bilkufaar ayaa ku jira iligana waa noo imaan doonaa sababkiisa wa bihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can abilaxwas can saciid bni masruuqin can cabaayata bni rifaacata can abiihi can jadihi raafic bni khadiij qaala qultu yaa rasuula allah inaa nalqa alcaduwa gadan cadowgan berri la kulmaynaa walaysat macanaa mudan midyana ma haysano aan wax ku qalanno faqaala rasuulu llahi sal l slam maa anhara dama wixii dhiiga daadiyo wadukira smullaahi alla magaciisa lagu sheego casa wajalla fakuluu maa lam yakun sinan ilig addownan haynow dufran wasa uxadidukum waan idiin sheegi doonaa can dalika kaagaas ama sinu iliga facadmun waawaa laf isaga alimaamu nawowi marka wuxuu leeyahay sababta marka laf ahaanta loo diiday maxay tahay lafta wuxuu leeyahay lafta haddii lagu qalo neef neefka dhiiggiisa ayaa lafta najaaseynaya sida in laf lagu istajoodo loo reebay oo inaha inaha dacaamu ikhwaanikum aljin walaalihin jinniga cuntadooda waayo haka najaasaynina laysu yidhi oo kale waayuu leeyahay meeshaan oo laftaani marka inta lasoo qaato marka wax lagu gowracdo dhiig loo yeelo ee laftii waa ka najaasoobeysaa ma cuni karaan marka sida istajadaba ay uga najaaseynaysay tanna uga najaaseynay haddii la yidhaahdo hadday ka najaasoodo waa la dhaqi karaa xataa ee marka lagu istajoodaba waa la dhaqi karaa sidaas uu leeyahay aduu taasuu marka un cillo uga dhigay alimaamu nawowi qaala baabu lmri wa ama dufru ciddida famuda alxabashati waay qaala baabu lmri biixdaadi shafrati marka xabashaduna nasaaro kirishtaanay ahaayeen in la shabahaa la diidaayo marka baabu lmri biixdaadi shafrati midida afaysashadeeda is-amrida la is-amray wa bihi qaala akbaranaa cali bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciil can khalidin can abi qilaaba can abi lashcath can shadaadi bni awsin qaala ithnataani labo xafidtuhumaa can rasuuli llahi sal l slam nabigan ka qabtay ka xifdiyey qaala in allaha caza wajala kataba alixsaana calaa kuli shayin ilaahay ixsaan ayuu farad yeelay shay kasto in loo ixsaan sameeyo fa idaa qataltum haddaad wax dilaysaan fa axsinu lqitlata habdilidda wanaajiya wa idaa dabaxtum haddaad gowracaysaanna fa axsinu dibxata habgowricidda wanaajiya waliyuxidda ha afeeyo axadukum midkiin shafratahu mididiisa waliyurix dabiixatahu neefka uu gowracayana ha u raaxeeyo marka tarjamadii xadiidku waa daahir qaala baabu ruksati fii naxri maa yudbaxu wadabxi maa yunxar ruksada la rugseeyey caddaynteediibuu u baab yahay fii naxri maa yudbax waxa la gowraco dhuundhabidooda wadabxi maa yunxar waxa la dhuundhabo gowricisteeda marka dabxi iyo naxri baa kala jiro dhuunta korkeeda marka laga gooyo neefka waa dabxi meesha rubadda ee hoose marka laga waxayana naxri baa layihaha dhuundhow marka labadaas marka kii naxriga sunnada ku ahna waa dabxi waa lagu samayn karaa kii dabxiga sunnada u ahna naxri waa lagu samayn karaa wbihi qaala akbaranaa ciisa bnu axmedin axmed alcasqalaaniy casqalaanu balkh casqalaantaa laba meel ah casqalaan oo falastiin ku taallo marka la iطlaaqana casqalaan waxay ku dhacaysaa bilaadi filistiin falastiin balkh oo iyadana afghanistan ku taallo meel casqalaan la yidhaha baa ku taallo markaa ninkaaga casqalaani balkh ayuu ka yimid marka buldaanta iyo waxbaa laga qoray dadka ka yimid waa waxbaa laga alifay qala xadaثna bn wahbi qala xadaثnii sufyaan can hisham bn curwata xadaثahu anahu xadaثahu can faطimata bint اlmundir can asma binti abi bakrin qaalat naxarnaa farasan faras ayaan dhuun dhownay calaa cahdi rasuuli illahi sal l slam waqtigii nebiga faakalnaa waa cunnay riwaayo kalaa waxay leedahay dabaxnaa farasan marka haddii faraskii marna dabaxnaa marna naxarnaa ay leedahay rukso waayo marka labada lafdiba marka maadaama ay soo arooreen waxaa laga qaadanaa labaduba inay bannaan yihiin marka maxalu shaahidkiisa marka meeshaas wa ayb baabu dakaati alatii qad nayaba fiiha sabr neefkii neefkii ou dugaagu ou micida geliyey gowriciisa caddayntiisa wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu bashaar can maxamed bni jacfarin qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu xaadira bna almuhaajir albaahiliya qaala samictu sulaymaana bna yasaarin yuxadiثu can zayd bni haabiti ana di'ban nayaba fii shaatin fadabaxuuha bimarwatin bay ku qaleen farakasa nabiyu sal l slam fi aklihi xadiidkan waan soo marnay ayb qaala baabu dikri lmutaradiyati midda shalwatay oo ku dhacday fi lbi'ri ceelka allatii taas oo laa yuusalu ilaa xalqihaa aan la gaaraynin dhuunteeda neefkii baa ceel ku dhacay dhuuntiisa lama gaari karo see la yeelayaa wbihi qala akbarana yacquub bn ibrahim qala xadaana cabdالraxman can xamaad bni slmta can abi lcushara wa usaamaة bnu malik bni qiham ayb waa majhuul ninkan can abihi waa saxaabi abihi qala qultu ya rasuula اllah ama takunu الdakaatu ila fi اlxalqi wاllabati gowraca miyounan ahaanaynin ilaa dhuunta iyo rubadda maahane meel kale miyuu ahaanayaa qaala wuxuu yidhi low dacanta fii fakidihaa bowdadeeda ama cajarkeeda haddaad ka durto la ajza-aka waa kuu gudi lahaa maxaa laga wadaa marka neefka haddii la qabo waayo oo uu dido ou ugaar oo kale u dido waxaa bannaan marka sida ugaarta oo kale in waran iyo lagu tuuro saas waa soo marnayna sayidkii ayaan kusoo marnay xadiidkan marka isaga dacfi baa ku jira oo ninkan majhuulka ah baa ku jira laakiin neef ceel ku dhacay wax ku-tuurkiisa de inuu biyihii ku haftay oo ku dhintay ee aan la garo karin hada aakhiruh wallahu aclam sala allah wslam ala